kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan gabdhaha inay xagga marketinka wiilasha uga fiican yihiin xagga marketinka hadii loo dhaho qof inay wax ka dhaadhiciyaan ama wax gadaan ee tahay waxyaabaha caadiga ah ee maalintii ay sameeyaan oo kale waa waraysi aanu la yeelanay aamine cali oo ka mid ah hablaha ku shaqaysta marketinka iyo sooyaalkeedii nololeed injineer nadiife maxamed cusmaan oo ah aqoon-yahanad ka shaqaysa horumarinta dalka تبنتو أنيقو هنا محمد فرسمد وإبراهيم علي سودو هذا رجيستيال بحياة أكثر إيمانا ورضا وأمانا xarunta quraanshaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeena cadaagsho noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysae codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynucaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed hagaag isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay aamine cali oo ka mid ah hablaha ku shaqaysta xirfadda marketinka balse markan sooyaalkeedii nololeed injineer nadiife maxamed cusmaan oo ah aqoon-yahanad ka shaqaysa horumarinta dalka waxay ku dhalatay kuna barbaartay dalka hooyo heerkeedii waxbarashada jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayay ka haysataa shahaadada koowaad master of telecommunication ayay kasoo diyaarisay dalka itali jaamacadda california state ayay sidoo kale ka haysataa m b a deeq waxbarasho ay ka heshay maraykanka ayay ku soo baratay maamulka tamarta iyo siyaasadda howlaheedii qaran siyaasadda iyo cilmi baarista waxay ka tirsaneyd kooxdii ugu horreysay ee qorto qorshaha soomaaliya ee isgaarsiinta intii ay qorshahaasi wadeen waxay dhidibada u taageen dhismihii ugu horreeyey s n t v yeesho sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii kadib waxay ku biirtay wasaaraddii qorsheynta qaranka waxay si gaar ah uga shaqaynaysay mashruucii tamarta dabeysha dabiiciga ah laga dhaliyo iyo ka faa'iideysigeeda oo ay wada fulinayeen walli bangi iyo denmark kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii nadiifo waxa ay ku nooleed maraykanka ka hor inta aysan u guurin kanada kana mid noqon wasaaraddii tamarta iyo bey-ada kanada dib ayay ugu laabatay maraykanka si shaqo cilmi baaris uga bilowdo minnesota university maamulka magaalada minneabolis ayay la taliya dhinaca dhaqanka ah kula shaqaynaysay waxaa kale oo xusid mudan inay la shaqaysay state of minnesota healthy and human service sanadkii labada kun labayo tobanka waxay ka mid noqotay baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya sanadkii labada kun saddexiyo tobanka ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh ayaa u magacaabay ku-xigeenka wasiirka wasaaradda howlaha guud sanadkii xigay isla wasaaraddaasi ayay wasiir ka noqotay dhanka cilmi baarisyada qayb ka mid ahi waxay ku sameynaysay dhibaatooyinka haysta dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool intii ay ku jirtay cilmi baarista waxay ku guulaysatay ka shaqaynta howlaha arrimaha bulshada iyo sameynta ururo dhibaatooyinka ay si gaar ah u abbaartay waxaa ka mid ah waxbarashada iyo shaqla-aanta lasoo gudboonaata qaxootiga soo galootiga ku ah qurbaha iyo farqiga u dhexeeya ilmaha madow iyo caddaanka sida loo yareyn karo
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaragga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobuleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabdiqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurrada uurkujirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix markan anuu imaanu falanqaynteenna bandhigga waxbarashada oo sanadkii shanaad ka qabsoomay beerta banaadir ayaa waxaa isugu yimid jaamacadaha dalka ardayda sanadkan soo idlaysta waxbarashada dugsiyada sare ururada farsamada gacanta isbitaalada iyo bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan waxaan halkaasi kula kulannay haween badan oo ku soo bandhigay xirfadahooda kala duwan aamine cali cusmaan waxay qayb ka ahayd hablahaasi waa ardayad baratay suuqgeynta waxay qayb ka tahay xarunta hagaag akadhemi waxay kulansatay xirfado badan oo qaar ka mid ahi ee uga shaqaysato suuqyada caasimadda waxay dhiirogelisaa dhalinta waxbaratay qaas ahaan kuwa ka soo baxay jaamacadaha dalka iyo kuwa soo idlaysta dugsiyada sare si ay aqoontooda shahaadiga ah ugu kabaan xirfada dhinac socda si ay ugu fududaato shaqo raadintooda ama ay ugu abuurtaan shaqooyin u gaar ah waxaan aamino kula kulannay bandhigga waxbarashada ee shalay kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho iyadoo uu ku guda jirta howlmaameedkeeda aamino oo ka mid a hablaha da'da yar ee tirada yar kana muuqday bandhigga waxaan kala sheekaysanay xirfadeeda shaqo iyadoo inta badan guubaabinaysa hablaha si ay ugu dhiiradaan suuqyada ugu horeyn waxay noo sharaxaysaa xaruntooda wax ay qabato walaal xaruntan waxay bixisaa diflomatiga ama hogaaminta iyo horumarinta ay ka shaqaysaa xarunteena sidoo kale xarunteena aasaaska waxyaabaha ujeedada loo aasaasa ayaa waxay tahay in lasoo saaro dhalinyaro ama jiil cusub oo kaasoo horumarinaya bulshadeena sidoo kale nafsadooda horumarin isku sameeya saas ayaan ka shaqeynaa hagaaga kadib waxay qabataba sidoo kale waxaan bixinaa xirfadooyin la dhaho xirfadaha guusha nolosha ama xirfadaha xiriirka guusha nolosha waa xirfadooyin ka kooban ilaa iyo sagaal xirfadood oo ardaygu asaga diflomanti iskugu sameynayo xirfadahan aa bixina waa soft skills xirfadaha loo yaqaano xagga managementiga qofka ka caawinayo xirfadaha aa bixin waxaa kamid ah discovered personality oo ah qofka uu ku baranaya shakhsiyadiisa nuuca ay tahay waxyaabaha strengthiga oo isaga leeyahay weaknesskiisa xirfadaha kale aan bixina hay kadib ay bixiso waxaa kamid ah xirfad labaad oo la yiraahdo time managementiga habka qofka uu waqtiisa u manage gareyn lahaa sidoo kale writing skillska oo waxyaabaha ugu badan dhalinyarada ee hadda face gareynayso maadaama aysan dhalinyarada waxaa arkaysaa jaamacada ayagoo dhigta haddana waxba aan qori karin waxaa laga caawinayaa si af soomaali luqadeena hooyo iyo luqadii ingiriiska si wax ku qori lahaa waa dibloom ahaan xirfadahan u bixinaa waa xirfado gaaraya ilaa iyo sagaal xirfadood insha allah waxaan leeyahay inay ka faa'iidaysan doonaan sidoo kale waxaan bixinaa seminaaro free ah oo ugu talagalnay hab wacyigelin ahaan bul- bulshada aan ugu bixino iyo xirfadahaas dhigkana maanta bulshada u baahantaa oo kale si free ahaan aan u bixinaa marka Eh, waayahay eh, adi ahaantaada maadaama aad eh, ka mid tahay bal dhanka haweenka gabdhaha eh, sidee ku yihiin ayaa isleedahay eh, dhinacaasi waxbarashada iyo waxyaabaha aad bixisaan gabdhaha kaalin intee la eg ayaa marka ay kaga jiraan yani horta waxyaabaha ugu badan hadda aan bixino waxyaabaha aad waxyaabaha aan ula qanaca waxaa waaye gabdhaha ay ka faa'iidaystaan siiba gabdhaha waxyaabaha ay raadiyaan waxaa kamid ah ee kale inay nafsadooda development isku sameeyaan Een, gabdhaha xaggaas waxay sida caadihan uga qaab qaataan waayo fasaladayna waxa ugu badan gabdhahay noqdaan gabdhaha waa waxyaabaha ugu badan raadiya een, skillska ama waxay isku hof development garey lahay baahidooda oo soo bandhigta xagga waxaas dhihi lahay dumarku waa way uga firfircoon yihiin xagga marka la fiiriyo skillska iyo wax raadsiga iyo wax waayo shahaadada jaamacadda kaliya kuma filnaanayso waxaa u baahan tahay skills soft skills waa inaa leedahay waa inaa xirfadooyin taqaanid marka haweenka soomaaliyeed waa waxaa waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waxaa kuwa ugu badan ee ka faa'iidaysta barnaamijyadan oo aad uga qayb gala Een, sidoo kale discovery personality markii la dhahayo xirfadaas oo kale aad waxay uga caawinaysaa gabdhaha soomaali shakhsiyadooda waayo qofka dabeecadiisa isbedbedela bini'aadanka dabeecadiisa waa isbedelaan waxyaabaha ku sam- waxyaabaha qaar ficilada qaar aad bixisid waxyaabaha sida ku kontrooleeda ay ku baranayaan Gaba- qofka markuu weaknesskiisa bartana wuxuu baranayaa sidii oo kor u soo qaadi lahay uu u tirtiri lahaa isku daya marka waxaan dhihi lahay gabdhahan soomaaliya aad ay u anfacayaan waxaan jeclaa doonaa inay gabdho badan aan rajeynaya inay ka faa'iidaystaan aniga ahaan ah dartaan oo gabar ahaan waa ka baxay waana ka faa'iiday insha allah waxaan jirjee doonaa gabdho badan inay ka faa'iidi doonaan ee, wax badan faa'iidaa ay ka heli doonaan insha allah maadaama adi ahaan aad baratay eh, gabdhihiina hadda aad wax badan uga sheegi karto eh, m- maxay kaa saaciday amaba marka ay kaa caawisay barashadeeda kadib horta aniga waxay iga caawisay horta waxaan ahaa qof aaminsan een- een, waxaa jirta oraah dheheyso judge yourself before you judge the world so aniga waxaa aaminsanaa in aniga dhammaystiranahay oo aan waxba isbedela u baahnayn ee dunida u baahantahay in la bedelo oo dalkii wax walba ee aniga laakiin waxba iga saxnayn waxaan ogaaday in adiga kootar isbedeshid kabacdi aa qof bedeli kartaa nafsadaada inaad ka bilowdo shay walba Een, waxyaabaha ka faa'iido kale waxaa kamid ah ee, ha- habka decision makinga horta personality markaa baranaysa shakhsiyadda aa baranaysa shakhsiyaddeeda waa shakhsiyadda dadka ku adag inay decision making sameeyaan ama sameeyaan go'aamo qaataan waayo go'aamada anin aa qaato waqti badan ay u qaadataa waqti badan marka markaa barta waxaa ogaaday go'aamada steebyo la maro steebyadaasaa marinaya sidoo kale waxaa ahaa qof aad u caajis badan waxaa bilaabay inaa caajiskii waxyaabaha ah, time management aa bilaabay inaa waqtigeega manage gareeyo saacad walba iyo second walba meesha iga baxay aan ogaado marka waxyaabaha dhigi kara waxyaaba isbedel badan ayuu sameeyey Een, hablo- gabdho badan oo hadda ka baxeen oo- oo sidoo kale diblomaty badan sameeyey oo maanta maasha allah meelo heerar sare taagan ayaa jira waxaan dhihi lahaa gabdhaha fursad ay haysatiin nafsadiina kor u soo qaada Een, wax walbana waa awoodiin Een, oo keliya waxay u baahantiin hal jawaab inaa qaadiin oo keliya insha allah Eh, xirfaddaas marka ay bartaan eh, fursado noocee ayaa suuqa uga bannaan gabdhaha horta fursadooyin oo badan horta xirfadaha mar- waxaa dheeraanaysaa mataqaana ardayga jaamacadda ka soo baxda oo keliya shahaadada qalaalka wata adiga waxaa wadataa shahaadad kale oo soft skills ka kooban oo dibloomaa oo ka kooban eh, inta sagaal xirfadood waxbaa dheertaa qofka kale adi ahaan diplomat isku samaysa waayo qofka shaqsiga eh, shirkadda ay qaadanaysa ama meesha u shaqeynayo waxaa waaye waxaa lagaa fiinaa commitmentigaaga Een, anaga shahaadada commitment xataa waa bixinaa ardayga lixdaas bilood oo kale si uusan hal maalin u maqnaanin shahaada labaada la siiyaa taas waxay ka saacidaysaa bir shaqo markaad tagto qofka qofka shaqaalaha ama qofka shaqeynaya ama qofka raba inuu wax hindhiso ama wax bilaabo commitment wax la rabo waa muhiim ay u tahay inuu shaygan commitment u yahay baahida u qabo Een, shaygan interest aan lahayn adi inaad qaban Een, shay adi aan desire aan u ahayn aad jecelayn inaad aadin shayga markaa jecesha xiisa u qabtid ee, waqti waa geli kartaa faa'iido badanna dadka waa sii kartaa oo waa kusoo korsi kartaa shirkadda waa kusoo zaa'idi kartaa nafsadaadana waa kusoo zaa'idi kartaa time managementiga waxyaabaha kaa saacidaya waayo waayo qofka time management marta barta waqtigiisa meesha ku baxaa waa yaqaanaa meel walba si kan walba wuxuu qaban lahay waxaa jirta xirfad oo dhaho een- een- een, loo yaqaano personal strategy plan oo qofka ku baranayo shakhsiyadiisa ee uu- uu sidii qorshe nololeedka uu ku sameyn lahaa qorshaha nololeedka markaa samaysatid waxaa tahay qof horumare oo keliya waxaa u baahanta tilaabadii maanta waxaa laga yaabaa toban sano qorshaha sameyn lahayd inaad samaysid sanad walba bil walba waxaa qaban lahayd inaad ku xujisid maalin walba maalinta ku xigta waxaa qaban lahayd aad qabatid waxaan dhihi lahay waxyaabo badan oo laga yaabaa aa meelo kale ku dayacaysid inaad waqtiga aad ku dayacid inaad xirfado heshaa jeclaa doona insha allah Eh, dhanka suuqa marka la yidhaahdo fursadaha amaba shaqooyinka ugu badan ee lagu heli karo xirfadahan eh, maxaa ka mid ah horta xirfadaas ma xirfadaha horta shaqo gaar ah aa ku habboon tahay ma jirto shaqo kasta waa ku habboon tahay waayo xirfadaha waa ku wada anfacayan ilaahoo engineering ahaa oo ilaahoo ahaa ee marketing dadka marketing korta aad u saacidaysaa dadka barta laakiin inkastoo marketing dumarka ay u badan yihiin haddana ee, ilaahay aa u siiyey oo ahaa hab hadalka wax gudbinta ilaahay aa xaggooda u siiyey iyo wax ka dhaadhicinta qofka aad ay ugu fiican yihiin so waxaan dhihi lahaa sh- ee, xirfadaha ay kaa saacidayso management management-ga qofka manager-ka ama qofka management-ga qabanayo qofka een waxyaabaha kala manage gareynayo qofka gudoomiyaha ah waxaas oo dhan waxay u baahan tahay time management time management-ga aad haysid oo haysid ee, personal strategic plan aad taqaanid qorshaaga meel socod shakhsiyadaada aad taqaanid iyo dadka kugu hareersan maxaad u baahan tahay decision making aad taqaanid oo habka decisionada loo qaato een debate skillska ama negotiation skillska adoo taqaanid waxa waaye meel kastaa geli kartaa xitaa waxaa noqon kartaa ambassador oo ama wadankeena meel kale u fadhiyaa noqon kartaa wax walbaa noqon karta waxaan leeyahay soo dhowaada een, yaana- yaana la xishoon een, waxbarasho hadda aragtid ama aragtid inaa horumar samaysid waa inaad tilaabo qaadaa guriga inaad fadhiso iska jiiftid waxba kuma soo saaidayan waa inaad dhaqaaqda Een, waa uga waa la cabsanayaa waxaa laga yaabaa inay jirto xab qarash ahaan oo yariisa laakiin isku day raabo qaad maanta waxaa bixisid beriga kusoo gelayaan Een, cilmiga maanta iskuulaa kasoo jaacada ka dhigtay saa- saaka aaday galabkii meel ma aadin guriga iska jiiftay maxaa qabanaysaa galabkii wax kala raadi ugu yaraan ingirish baro un wuxuun soo saa'idi nafsadaada kusoo saa'idi saasaa dhihi lahay adiga ee, qaybihii aad baratay amaba xirfadaha aad baratay ee, ma nala wadaagi kartaa aniga waxaa bartay ilaa sagaal xirfadoo bartay Een, waxaa kamid ah time managementga sa hore usoo sheegay Een, critical thinking and decision makingka debate skillska Een, public speakingka waxaa kaloo bartay Een, discovery personalityga inaa barto Een, ee, personal strategic balaanka hore usoo sheegay waxa oo ilaa iyo sagaal xirfadood gaarayeen oo maanta ma dhihi karo sagaalkooda one two three four ina dhaho waqti qaanisa writing skillska oo ah waxyaaba aad ku faa'iidaha badan oo ah inaa wax qorid taqaanid jaamacada dhigtaa waa kasoo bixaysaa waxba ma qori taqaanin Ee, wixii lagu dhigo ingirish xitaa waxaa arkaysa ardada jaamacada dhigta aan af soomaaligooda luqadoodii hooye waxba ku qori karin waa inaa barataa luqadaada sida wax ugu qori lahayd wax badan ay faa'iida ku keenaysaa is leeyahay Een, ugu yaraan luqadaada ama luqada jaanibiga sida ingirishka oo kale waa inaa taqaanaa sida wax lagu qoro hab qoraalka waa inaa taqaanida nooc walbuu u yahay marka waxaan ilahay ka faa'iidaystaan dhihi lahaa dhalinyarada soomaalida iyo gabdhaha haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay ka faa'iidaysta waayahay waxaa laga yaabaa in lis yidhaahdo sagaal ee, xirfadood ay baratay ee, laakiin muddo intee dhan ayay qofka ku qaadan kartaa markuu is yidhaahdo ee, inta ay samaysay sameeyoo kale ilaa iyo muddo intee leeg ayuu qofka ku baran karaa ma sanad mise ka badan horta lix bilood aa lagu qaataa maadooyinkan Een, sida professionaalka ahna maadooyinka laguma xisaabiyo bil waxaa lagu xisaabiyaa saacadooyin hawarisaa lagu xisaabtamaa maado kasta waxaa lagu talagala hawaris la qaato hawaris ah, waxaa ta maadooyin la qaato oo kale afar sideed saacadoo lagu talagala in la qaato oo xirfadooyina waa inaa xis ee, sida professionalka adduunka waxaa waa saacada lagu xisaabiyaa saacadaas intaas saacadood aad qaadan kartaa maadadaas maalintii intaas saacadood inay kugu baxdaa saas oo kale inaa samaysid waay Een, xirfadooyinka anaga hadda ee, aa ka bartay waxay bixinaysaa lix bilood ay bixinaysaa dibloma ahaan ay u bixinaysaa lixdaas bilood ardayga waa inuu commitment leeyahay waa inuu isleeyahay maalinta waxaa soo saa'idi nafsadaada waa inaa ku dabaqdaa sheyga laakiin wax mise inaa qaadatid abuuga guriga iska dhigto waxba kuuma faa'iidayso waa inaa noloshaada ku dabaqdaa steepka maad soo qaadid waa inaad dabaqdaa saadee aragtid inaa horumar gaartid sheyga waa qaadan kartaa maanta buugaagta waa soo qaadan kartaa waxaa akhri kartaa laakiin sheyga haddaan noloshaada ku dabaqin wax faa'iidaa uu kuu leeyahay ma jirto waxaan leeyahay nafsadiinu ku dabaqa wax badanaa faa'iidaysiin Een, waxaan leeyahay horaha loo socda gabdhaha soomaaliyeed adiga hadda waxaa qayb ka tahay gabdhaha ee marketinka ku shaqeeya maxaa u badiya ayaad is leedahay gabdhaha inay marketing ku shaqeeyaan maxayse ee, xarumaha ee, shaqo ay uga dhigaan gabdhaha kuwa marketinka ay u dhiibaan inta badan horta ani horta ani ahaan waxaan dhihi karaa waayo fikirkayga waxaa waaye ee, gabdhaha inay xagga marketinka wiilasha uga fiican yihiin xagga marketinka hadii loo dhaho Ee, qof inay wax ka dhaadhiciyaan ama wax gadaan ee tahay waxyaabaha een, caadiga ah ee maalinta maalintii ay sameeyaan oo kale Een, suuqay aadaysa waxbay soo gadaysaa maanta maanta dhan co- connection ay la leedahay sheyga connection ay la leedahay waxyaabaha ugu badan ee saas ay ku noqdaan gabdhaha ugu badan qaataan Een, waxyaabaha ugu faa'iidaha badan hadda kaliya gabadha ma dhahay marketing bisa ku banaan ka shaqo karta shaqooyin badana jiro oo xitaa xirfadahan hadda kugu saacidayaan Een, qofka een, muhiim ma adi inaad shaqaale noqotid shaqo waa asaasi kartaa oo kaliya maaha muhiimada inay shaqaalinimo ku ekaataa waa inaad leedahay ee, beri ka maalin meesha wax ka bilaabi laheed oo kale inaad bilaabatid waa inay ku ahaataa shaq- waxaa qabanaysa shaqada qabanaysa oo kaliya inay ku ahaataa muddo kooban kaliya adiga aa shaqo bilaabataa adiga aas aastaa shirkadaa leedahay ama waxaa leedahay inaadan weligan iyo jibin riyadaada inaad ka rumoosid ayaan dhihi lahaa dumarka soomaaliyeed waxaa jira ha- gabdho badan oo riyooyin waaweyn leh balse ka cabsanaya ha cabsanina tilaabada qaadaa dhihi lahaay waxaan leeyahay waa ka faa'iidaysiine aragti waxaa jirta dadka qaar ee, ay qabaan oo ah ee, gabdhaha soo jiidashay leeyihiin dumar waaye in waxyaabo noocaas oo kale ay u fikiraan gabar inay marketing noqoto ee aragtidaas maxaa ka aaminsan tahay horta aragtidaas waa aragti jirta oo ma ma dhinay keen- eh, ma diidi karno waa aragti ji- eh, jirta oo dadka badankood ay dhahaan Een, taasna been maaha waayo eh, waa wax xaqiiqa ah aragtid aflaa saac markii aa wax aa marketing samaynaysa ama dheesheega in adigii ay dadka koodi hore adig ku qiimeynaya kabacdi barnaamijka qiimeynaya way dhacdaa waxaas Eh, taasna waa social awareness u baahan tahay oo ma dhihi karno maanta waxaa maanta hal mar ku bedeli karno dhaba jeer maaha waa social awareness wax u baahan een shaqo kastana dumarku way qaban karaan oo keliya waxay u baahan yihiin xirfad iyo skillska inay isku horumariyaan haddaad is horumarsiin inaad cafsan waxaad jeceshahay waxaa jira gabdho badanaa jeclan eh, marketingka necab xitaa dadka inay la hadlaan necab way jiraan gabdhana waxaa jira marketingka ku fiican oo shaygan shaqo ahaan u arka adi shayga nooca u aragtay waxunta shaygan shaqo ahaan hadaa u aragtid waa ka shaqaysan kartaa een waxay ku xirantaa gabadha fikirkeeda iyo personality-ga ee leedahay personality-da qaar ma eh, ma qaabili karaan shaqooyinka qaar personality qaarna qaarna waxaa waaye shaqooyinkanba waa loogu talagalabo marka waxay ku xirantaa qofka waxaa jira personal experience la dhaho oo qofka wuxuu soo bandhigo oo ah qof aad oo talkative ah oo hadal badan qof waxaa jira amemabal ah oo qof oo adiga oo maskiin ah oo way jiraan marka shakhsiyadu badanaa kala jiro marka waxaa dhihi lahaa inay ka faa'iidaysa qof walba shakhsiyadiisa uu bartaa rajae doona insha allah waayahay maxaa tala oo siin lahayd gabdhaha waxbartay ee haddana aan haysanin xirfado kale amaba shaqooyin kale horta aniga aad dartaan arday ah hay waxbaan bartaa een gabar walba ani waxaan ku saacidi lahaa aan aan dhihi lahaa maanta qabo ee please ka faa'iideyso skillska please ka faa'iideyso skillska waayo biri markaa shahaadada meel tagto u yaraan waa waa jira caqabado badan gabdhaha fiis garayaan markay shirkadaha tagaan meel tagaan u yaraan wax zaa'ida dadkaasi ay wataan la imaaw si aadi dadka lagugu barbar dhiginba oo xataa waxa kale ku imaan waa inaad dadka wax ka saraysaa waa inaad wax dheer tahay shahaado jaamacado qaleel hadaa la imaatin wax badan kuma faa'iidaysid ugu yaraan ingiriish baro ugu yaraan luqad dheeraaw ingiriishada luqadooyinka kala baro carabiga baro luqad un baro waa- haddaa luqadii heli weysa xitaa inaad barata xirfadooyin waxuun isku soo zaa'idi adi balaas isu sameey Ee, oo keliya shahaadada jaamacadda wataa xirfad ma wati wax kale ma aqaani wax faa'iido ay ku keenis mala adigo ahaana development markaa isku samaysid xirfadaha markaa qaata qofka asaga waxay ugu dhismaa qof bilaadanka nafsadaada aad dhisin- aad dhisidna wax walba shirkada dhista ayadaa kaaga muhiimsan waxaan dhihi lahaa ka faa'iideysta haweenka Soomaaliya waxaan dhihi lahaa isdhisa ee, waxba idinkama dhibno waa dhamaystirantihiin oo keliya waxay u baahan tihiin xirfadooyin iyo skills inay heshiin oo idin garab istaaga oo keliya waxaa jira xirfadooyin oo ardayga uu qaato safta skillska marka laga tago safta skillskan waxyaaba u badan wuxuu u saacido waxaa waaya ardayda jaamacadaha ka soo baxay ardayda jaamacadaha galay ardayga form four soo dhimay ama dugsiga sare ka soo baxay dugsiga sare ee, ka soo baxay ee, ardayda xitaa waxay saacidaa ardayda form fourada kale haddana waxay saacidaan discovery personality-ga waxay qofka shakhsiyadiisa markuu ogaado wuxuu ogaanayaa xirfadda ee faculty-ga ku fiican uu ogaanayaa waayo adiga oo aan ku fiicnin xifdiska haddaa dhahdi waxaa marsanaa mid isnaa barana maxaa waa ku rafaadaysaa ee, waxyaabaha desire waa inaad tahay waxaa jecesha oo kale opportunity waa inaad u fiirisaa shayga meeqa opportunity ka heli kara waa inaad u fiirisaa ee, ability-ga ani alay waa meeqo iyo ability waalidka ay leeyihiin waa ku xisaabtamaysaa saasoo kale waa inaad u samaysaa Een, gabdhahan kale oo aan wax la barin waxaan dhihi lahaa xirfadooyin waxaa jira oo hand dhiga oo sida cilaansaarka inaan niyo jebin waayo cinaasaarka magaalka maanta waa lacaga caadihina laga helaa cinaasaarka ahaado ha ahaado make upka ha ahaado tulinka haniya jebina meelo badan waxaa jira oo free ah oo alaabahaas bixiyaan Ee, marka inaad ka faa'iidaysatiin aadan fadhiisanin een, waxaan dhihi lahaa horumar wacan waxbaa istaagina haddaad wax baran xitaa dhihin wax ma baran guri iska fadhina biri ka maalin een, carruurtaada adig kugu tiirsanaan karaan Een, waa inaad wax sii samaysaa waa inaad ah, leedahay tiir waa inaad leedahay biri ku tiicsan kartid waxaa leeyahay horumar wacan gabdhaheena soomaaliyeed صح صح صح صح عين العافية هوسبيتال آه مم أتتتتتتت heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haa baabasiir baa i helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa ku hayo haatanba ina keen aan hore ku geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenul caafiya hosbitaal cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynu caafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynu caafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faraksiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynayo waxaa ka mid a cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynu caafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn ilaalin lahayd isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon aynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
aaday u mahadsan tahay aamine cali cismaan oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo